munaasabad kooban oo lagu qabtay deegaanka garaas yaryare oo hoostaga degmada hobyo ee gobolka mudug ayaa lagu dhagax dhigay ceelbiyood deegaankaas oo yeelan doono waxaana munaasabada goobjoog ahaa gudoomiyaha degmada hobyo maamulka deegaanka garaas yaryare iyo marti sharaf kale gudoomiyaha degmada hobyo cismaan axmed cabdulle ayaa ka warbixiyey ceelbiyoodka laga dhagax dhigay deegaanka garaas yaryare oo hoostaga degmada hobyo halkaas oo xaalad biyola-aan oo baahsan ay ka jirtay aada iyo aad baa runtii saaxiibka ugu faraxsannahay inaan kasoo qayb galno munaasabadan aan ku dhagax dhigayno eelka deegaanadan runtii waxaa ka jira biyo la-aan aada iyo aad u baahsan oo runtii ay laba sababoodba ay aasaas u yihiin waa midoo ceelo badan oo la qoday oo aan biyo macaani aysan ka imaan iyo ceelasha la helay oo yaraa meelaha ceelasha loo qodahaya waxaa loo badiyey magaalooyinka u dhow caasimadaha ayaa loo badiyey meelaha fogfogna way ku yaryihiin waxaa jira brograam aan soo bilownay dhowaan oo ah dadka inay ka qayb qaataan deegaanadooda inay ceelasha u qotaan oo wax hay-ad laga sugo iyo wax wasaarad laga sugaayay aysan inta badane ayse imaane in ayagu isku tashtaan runtii ceelkan wuxuu noqonayaa ceelkii afaraad ayuu noqonayaa oo si isku tashi ah loo qoto ayuu noqonayaa midka ku xigana waxaan rajeynaa laba usbuuc kadib in asagana dhagax dhigno oo asaguna si isku tashi ah lagu qodayo in sidaanoo kote si lamid inaan samayno waan u mahad celinayaa ragga odayaasha ah oo ceelkan runtii soo abaabulay maalkoodana ku baxshay halkan in ceelkan laga qodo runtii waxaan u rajeynayaa in dadaalkoodii uu midho dhalo oo ceelkan uu noqdo ceel biyo macaan u noqdo ceel bulshada halkaani baahida ay uga qodatana kaafiya inuu noqdo ayaan ayaan u rajeynayaa deegaano badan oo hoostaga degmada hobyo ee gobolka mudug ayaa xilligan waxaa ka jirta xaalad biyo la-aan iyadoona meelaha qaar hadda laga hirgeliyey ceelbiyoodyo kuwaas oo dadka inijadu ay ku dirsadeen